أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadaan idiin heenana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ee laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada laamu iyo mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibeedda kenya maxkamadda wilaayada galgaduud ayaa fudhisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala magaalada ceelbuur ee wilaayadaasi askarta kufaarta afrikaanta ee isaga baxay xero ay kaga sugnaayeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haweenka ku dhaqan degmada calgaras ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale ku celiyey in aysan kooxdiisa diideyn in dowladda xabashada etoobiya ay qaadato badda soomaaliya xamlo ballaaran oo lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ee ka socota degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose taas oo si weyn uga faa'iidaysanayaan noocyada kala duwan ee bulshada wilaayada hiiraan ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada boole burde ee wilaayadaasi bulshada ku dhaqan deegaanka garas weyne ee wilaayada bakool ayaa goob fagaareha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataayib maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaasi وأجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subax talaado ah taariikhduna ku beegan tahay sagaali tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan faahfaahino dheeraada ee laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobollada laamu iyo mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saribeedda kenya waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey dagaal culus oo saacadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen xerada xabashada etoobiya degmada densaro ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bay waxaana dagaalkaasi ku bakhtiyey saddex askari oo etoobiyaana inta la xaqiijiyey dhanka gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibadda kenya waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin magaalada ishakani ee gobolkaasi bakhtiga waa laba askari oo kufaarta kenya ah iyadoona ay jiraan dhaawacyo askarta kenya lagu gaarsiiyey weerarkaasi inkastoo aan la xadidin intoo la eegyahay dhanka gobolka mandheera waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka ceelraamo oo hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolkaasi ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii u socday waxa uu dab xoogan qabsaday xerada iyadoona khasaare nafeed ibid hanteed cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaalkaasi inkastoo isagana aan la cayimin inta uu la egyahay khasaarahaasi maxkamadda wilaayada galgaduud ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala magaalada ceelbuur ee wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed xadkan oo ah xad ka mid ah xuduudda allah ayaa galabnimadii shalay ka dhacay fagaara ku yaala magaalada ceelbuura ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kaasoo maxkamadda wilaayada galgaduud ay ku fulisay askari murtad ahaa fagaaraha xadka uu ka dhacay waxaa soo xaadiray dadweyne fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada ceelbuura kadib markii maamulka islaamiga ah ee degmada uu bulshada u iclaamiyey in fagaarahaasi uu ka dhici doono xad min xuduudillaahi ahaa xadka shalay galab ka dhacay fagaaraha ayaa ahaa xadurriddo maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay ku fulisay cabdi xirsi cali oo loo yaqaano daanyirow kaasoo ka tirsanaa murtadiinta macuusleyda gurceela oo isagoo dhuumaalaysanaya gacanta lagu soo dhigay mid ka mid ah qudaadda maxkamadda wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa goobta xadku ka dhacay ka akhriyey xukunka maxkamadda ka soo baxay xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdi xersi cali xukun xaduriddo oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin laba qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariy saddex qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuuluullah ilaa biixdaa halaath altayibu zaani wannafsu binnafsi wa taariku lidiini almufaariqu liljamaaca متفق عليه وبالله توفيق kadib markii qaadigu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda isla markaana la gudagalay fulinta xadka ayaa waxaa murqura goobta isqabsaday takbiirta ay ku dhawaaqayeen dadkii ka soo qaybgalay fulinta xadkaasi
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
xadkan ayaa qayb ka noqonaya xuduudda allah waajibiyeelay fulinteeda ee maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ay ka fuliyaan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya aad buu mahadsan walaalkeen morano kaasi ahaa askarta kufaarta afrikaanta ee isaga baxay xero ay kaga sugnaayeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen abu xasaan ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibaysaa dhowr iyo toban sano kadib ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka kusoo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya ayaa haatan bilaaba inay ka baqa cararaan degmooyinkii iyo deegaanadii ay duulaanka shareeca ladrirka ah kusoo qaadeen ee wilaayaadka dalka iyaga oo dulaysan islamarkaana aan gaarin hal hadaf oo ka mid ah ahdaaftii ay soomaaliya kusoo galeen dhimasho dhaawac iyo dhakafaarna la ildaran ayay isaga guureen difaacyo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen oo ku yaala shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya deegaanka raaxooy ama ilbaq oo hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ku warramaya in halkaasi ay isaga huleeleen iyagoo dheg la qabta aan lahaynna ay ka firxadeen difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamadii kufaarta burundi ee halkaasi difaacyada ku lahaa muddo sannado ah oo halkaasi ay ku sugnaayeen ciidamadan ayaa taliska kufaarta atmis waxay shaaciyeen in halkaasi ay isaga baxeen ciidamadii gaalada burundi horey ciidamada kufaarta burundi waxay uga baxeen deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe oo ay ka mid tahay magaalada jowhar iyo deegaano kale maalmihii lasoo dhaafay ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa isaga cararay deegaano ka tirsan gobollada dalka oo duulaan ay ku soo qaadeen sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay waxay ciidamada kufaarta afrikaanta isaga baxeen degmada jowhar iyo deegaanka barirre oo ka kala tirsan wilaayaadka shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose aad buu mahadsan walaalkan abu xasan ee kaasi ahaa haweenka ku dhaqan degmada calgaras ee wilaayada galgaduud ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta irbaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi sidoo warbixinta warkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba haddaan nahay gabdhaha degmada ceelgaras waxay aan mujaahidiinta ugu talagalnay ilaahay fadligiis waxay ahaayeen caagado buskud muxuu ahaa geel maaragtay intaasaan ugu talagalnay iyo wixii maaragtay annaga kalaamka naga ahaa munaasabad ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga galgaduud ayay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaaladaasi maamulka islaamiga ugu wareejiyeen xoolo nool iyo agabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin caagdahaaro iyo buskud si loo gaarsiiyo geesiyaasha ku jilib xiran furimaha hore ee dagaalka maamulka islaamiga degmada ceelgaras oo hadiyadahaasi lagu wareejiyey ayaa iyaguna waxay sheegeen inay usii gudbin doonaan raggii loogu talgalay in la gaarsiiyo iyadoo allaha mahadii kadibna haweenka abogaadiyey dadaalka ay sameeyeen qaar ka mid ah gabdhihii sidaasi isku xilqaamay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka go'an tahay in mar walba mujaahidiinta hiili hooba alla garab taagnaadaan islamarkaana haweenka kale ee deegaanka ku heran ay ku daydaan annaga halkaaneeta waxaan kasoo gudbinaynaa waxaan ugu talagalnay walaalahayna mujaahidiinta waxaan usoo diyaarinay oon soo diyaarinay maaragtay ilaahay fadligiisa intii karaamkeena oo ilaahay na karsiiyey waxaa waaye geel buskud caagado adiga waxyaabahaas ayaan soo diyaarinay بسم الله والصلاة والسلام على من لا ينوي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا مجاهدين تا وحان ugu talagalnay geel iyo caagado iyo buskud walaalaha waxaan leenahay kale oo degmooyinka sida degmooyinka xeeraheena oo kaleeta iyaguna ku dayasho wanaagsan inay sameeyaanaan leenahay gaalada soo duushay oo maaragta waddankeena kusoo duushay waxaan leenahay mujaahidiinta isu soo dhiiba cadowga wou jabay mujaahidiinta laysu soo dhiibo annagana maaragtay ii sheeg dad wanaagsan allah naga dhigo oo maaragtay ku daydashada sida darasyadeenna oo kaleeto waxa ay wareejiyeen oo kaleeto cafwan laba boqol iyo konton caag ayaan wareejinay iyo buskud afar iyo toban kartoon oo buskud ah iyo maaragtay neef geelahaan ugu talagalnay qorsho kalena wuu noogu jiraa mar kasta ayaan rabnaa inaan maaragta aan samayno dumarka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalin lama ilaaban ah ka qaata jihaadka caalamiga ee ka socda bariga afrika maatanid abusheyba madaxa kooxda hordada soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay in aysan kooxdiisa diideyn in dowladda xabashada etoobiya qaadato badda soomaaliya si uu ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen rabbaani
xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale fagaaro lasoo istaagay in etoobiya ay siinayaan badda soomaaliya islamarkaana aysan kasoo horjeedin damaca fog ee dowladda salbiyadda etoobiya ay ka leedahay xeebaha waqooyi ee soomaaliya dabadhilif xasan garguurte ayaa murtad muuse biixe kula dagaashan oo keliya heshiiska uu badda ugu ogolaanayo abiy axmed kaas oo uu jeclaan lahaa xasan garguurte in uu isaga etoobiya u saxiixo qaadashada dhulka muslimiinta ah ee badda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida uganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzaniya sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan tan iyo markii uu soo shaacbaxay heshiiska xaaraanta ah ee muuse biixi uu la galay etoobiya waxaa sidoo kale soo baxayay warar sheegayay in qorshahan ay u dhammaayeen dhammaan dabadhilifyada murtadiinta kale ah muuse biixi ismaaciil cumar geelle iyo xasan garguurte kuwaas oo badda soomaaliyeed ka xaraashay xabashida etoobiya xildhibaanka lagu magacaabo kulana jiis oo ka mid ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa goor sii horreyse sheegay in arrinkan ay isla ogaayeen saddexdaas dabadhilif oo ay baddeenna ugu gacan gelinayaan dowladda xabashida etoobiya wuxuu sheegay asagii abiy axmed inay dhowr jeer muddo ka wada hadleen in la siiyo badda soomaaliya asagana wuxuu leeyahay waa madaxweyne xasan sheekh maxamed wuxuu leeyahay badda access ma u helaysaa ma aha su-aashaan isku hayn su-aashaan isku hayno waxaa weeye sidee ay access ku helaysaa waxaa ii muuqata negotiationkaasu inuu meel fiican gaaray isbedelkuna uu ka dhashay inuu muuse biixi heshiiska la seexdo dowladda etoobiya xasan sheekh iyo muuse biixi waxyaalaha hadda isku hayaan inay tahay inuu asagu xasan sheekh inuu saxiixa ay ahayd laakiin mabda'iyanba inuusan waxba ka qabin dowladda etoobiya inay access u yeelato badahana ay qaadato xasan murtad madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa heshiisyo fara badan oo qarsoodi ah la galay dowladaha saliibiyiinta caalamka iyo kuwa dabadhilifyada kuwaas oo uu ka xaraashayo dhulka iyo khayraadka baddeenna ceegaaga heshiiskii ugu dambeeyey wuxuu xasan garguurta badda soomaaliya ku wareejiyey dowladda kaafirada ah ee turkiga si walbay ahaataba hadalka ka soo yeeray xasan garguurta waxa uu ku soo beegmayaa xilli lagu wado in dowladda xabashida etoobiya ee horaanta bishan juulaay ee soo socota ay aqoonsi siyaasadeed siiso maamulka ashahadalla dirirka ah ee somalilan ilxog ogaal ah ayaa sheegaya in muuse biixi iyo abay axmed ay qalinka ku duugi doonaan heshiis rasmi ah wadamada reer galbeedka ayaan weli ka daalin debindaabyada iyo dulmiga loo maleegayo muslimiinta soomaaliya iyadoo maalin weliba qayb cusub oo ka mid a dhulka muslimiinta soomaaliyeed loo xalaalaynayo dowladaha kenya iyo etoobiya tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii baarliin sanadkii siddeed sideed ee lagu kala qaybiyey ummadda muslimiinta soomaaliyeed ilaa sanadkanaynu ku jirno laba kun afariyo labaatanka aad bu u mahadsan walaalkeen cabdulqaadir maxamed oo kaasi ahaa xamlo ballaaran oo lagu weydiinayo qur-aanka kariimka ee ka socota degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose taas oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan noocyada kala duwan ee bulshada warbixinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxuudiin abu ayman
xamladan dacwiga ah ee lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ayaa si dardar leh uga socota degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa loogu magac daray xamlada saxaabiga jaliilka ah ee ubay ibnu kacab radiallaahu canhu taasoo shacaarkeedu yahay aayadda qur-aanka waratilil qur'aana tartiila xamladan waxaa hormud u ah macalimiin maahiriin ah oo ka socda macadka barashada qiraa'aadka ee imaam sakhaawi waxay isugu jirtaa dowlaad siyaabo kala duwan loogu qabanayo noocyada kala duwan ee bulshada iyo tasxiixa qur-aanka kariimka degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa muddo halbil ka socda duruus looga saxayo akhrinta iyo alfaadda qur-aanka kariimka bulshada ku dhaqan degmadaasi
ساء ساء اسكرالها ساء ساء
ragga qeybihiisa kala duwan macallimiinta madaariista iyo guud ahaan dumarka muslimaadka ee degmada xagar ayaa ka faa'iidaysanaya xamladan lagu weyneynayo qur-aanka kariimka ee loogu magacdaray ubay ibnu kacab dhowaan waxaan booqday mid ka mid ah xalaqaadka dadka loogu faa'iideynayo ee ka furan degmada xagar si gaar ah macallimiinta waxay ka hadleen shucuurkooda iyo waxa ay faa'iideen halka aan fadhino waa degmada xagar waana xilqada lagu saxayo riyaadatulisaan carabka lagu saxayo macallimiintu waxaad barnaamijkan xilqada ka faa'iidaysto ugu yaraan dad afartan taqriiban gaarayo iskugu jiro macallimiin iyo arday qur-aanka dhammaystay intuba leh muddada aynoo furan tahay waa muddo bil ah aad baana ugu faa'iidaysannay haddana waxaan rajaynaynaa hadduu allah subxaana watacaala noo suurtogeliyo in aan kitaabkan dhammayno oo kutubtii fanniga ee fanul qira'aat aan usii gudubno hadday ahaan lahayd shaatibiyaha iyo dayibatu nashriga iyo tajwiidka qeybihiisa kala duwan insha allahu tacaala rajada aan leenahayna waxaan rajaynaynaa in macallimiintu ay ahaadaan dad mustawahooda aqooneed hadduu yahay midkooda qur-aan ama midka tadbiiqiga ah intuba uu mid sarreey uu noqdo insha allahu tacaala si ay degmada u soo korkacdo beryahan ama beryooyinkan dambe wilaayada iyo maamulka iyo gaar ahaan dacwadu waxay wadeen dardargelin wax badanaa dareena isbedel badanaa dareennay isbedelkaan dareen waxaa ka mid a qofkii salaadii jahri uu tujinayo markaan maqlayn oo kale inaan dhahno ninkaas xarafkaas wuu qaldayaa safidiis ama maqrajkiis meel aan ahayn ayuu kusoo saarayaa marka waxaana de mar hore ma dareensaneen marka aan barnaamijkan aan bilaawnay ayaan dareennay marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan hadduu alidmo aan ku guulaysano waxaanu sheegaynaa marka dadka baranayo qur-aanka inay bartaan tajwiidka mashruucan oo ah mid lagu horumarinayo dacwada lagu weyneynayo qur-aanka kariimka sidoo kalena wax lagu barayo bulshada waxa uu sidoo kale ka socdaa degmada jamaame taasoo hordhiciisa ay si weyn uga faa'iidaysteen noocyada kala duwan bulshada ku dhaqan degmadaasi aad buu mahadsan walaalkeen abuu ayman okaasi ahaa wilaayada hiiraan ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan hoos taga degmada buula burda ee wilaayadaasi sida ku faahfaahinaya warkaasi walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo si heertara loo saagaasmay xarigana looga jarayey ceelbiyad wilaayada islaamiga hiiraan ay ka hirgelisay deegaanka biyaneef ee hoostaga degmada buula burde waxaa kasoo qaybgali martay sharaf kala duwan ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guuda beesha gaaljecel oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey ceelka riigga ah ee wilaayada ay ka hirgelisay deegaankaas waxaan rabaa reer b n f inaan xasuusiyo inta ay ka sheekeeyeen ee dhib ahaa maanta ilaahay tabaaraka wataala wuxuu idiin qadaray ceelkaa aragteen ee quraxda badan ee xaqiiqatan aanan arag aniga meel uu ku yeelay indhahayga aanan saarin quraxda iyo haykalka loo dhisay iyo sida loo naashnaashay nin walboo arko intaadan biyihiisa gaarin ay ku deeqayso aragtidiisa ay ku deeqayso wallah tabaaraka wataala idinku manaystay waxaa iidan xusid mudan biyo waawa isla biyo laakiin biyaha dhadhankooda haddana iyo macaanta ay qabaano xaqiiqatan haddii lagu shubo caagag la dhihi karo waa maysaxa oo rabbaani ah jazaakum allahu khayr inta allahay idinku manaystay markii horena ma orog tahay culayska idiin saar maanta idinka dulqaaday waxbuu idinka baahan yahay shukrina oo idinka baahan yahay garasho idinka baahan yahay alamru bilmacruuf wanahy almunkar idinka baahan yahay waa nimcaa la soo koobi kari alla caza wajal wuxuu leeyahay lain shakartum la asiidanakum walain kafartum in cadaabi la shadiid maanta marka fursada haysataan culayska markuu na daayo oo nin walba biyihii bannaanka ka helo oo ma og tahay rubineet la wada gishto doosh lagu qabaysto nimcada haddii lagu shugriyi kawarama waa ma og tahay ebro noqon maysa markaas waa joogaysaa sidoo kale waxaa goobta munaasabada ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona si gaara oola dardaarmay bulshada deegaanka biyaneef ee ceelka loo qoday markii baahida jirtay la isla arkay oo dhibaatadii dadka haysatay deegaanka ay wilaayada aragtay iyo dadka waxay isla fahmeen in ceel la baadigoobo ilaahayna ceelkaasuu na siiyey xafladeenna marka waa xaflad farxad iyo raynrayn iyo shukri isugu jirta xaflad shukri ilaahay in loo mahadceliyo muhiimadeedu ay tahay sida boorka ku qoran allah subxaanau wa tacaala wuxuu noo sheegay shay walba oo nool inuu biyo u baahan yahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun biyuhu waxaa u baahan noolo kaste dhirtaa u baahan xitaa dhulka ilahay wuxuu noo sheegay subxaanahu wa tacaala markuu dhinto kadib inuu roobka ku nooleeyo bani aadamkaa u baahan xayawaanaadkaa u baahan makhluuqaadka ilahay oo kala duwanba waxay u baahan yihin biyahay u baahan yihin shukriga aan badinna si guud deegaanka iyo dadka muslimiintoona wa khaasatan reer biyaneef waxaa laga rabaa shukri gaara wadaantii dheerayd oo intaasoo baac ahayd waad ogeydeen meesha ceelka uu nooga qodan yahay cadowga meesha uu jooga galabta meeqay u jirta labaatan kilomitr wax ka yar buu cadowga noo jiraa annagana halkaanaan ku bagaaxayna oad arkaysaan ilaahay cadowgii si jabay tusaalaheeda weeye macnaha inaan halkaa ceel ka qodanno masaalixdeenna ku xaqiijinno cadowga ilaahayna bidhaantiisa loo jeeda waxna hadda uusan tari karin waxay ka mid tahay ama ay tusaale u tahay cadowgeenna inuu jabay keliya uu raba israacin wilaayada islaamiga hiiraan ayaa idegyo kala duwan oo kuwa muhiimka ah u qabta bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayadaas mahadsanid cazaam bulshada ku dhaqan deegaanka garisweyne ee wilaayada bakool ee goob faqaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataayib faahfaahinta warkaasi waxaa inaha walaalkeena cabdulqani maxamed
waa boqolaal ka mid ah bulshada magaalada garasweyne ee wilaayada islaamiga ah ee bokool kuwaas oo goob fagaare ah ku daawaday isdaarkii kayfa yatiibul qucuud ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii ay socotay daawashada filimka qaar ka mid ah daawadayaasha oo u waramay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sidan dareenkooda u cabiray may roogna garasweyne roog may ka fiirsanay filin oo eed cajiiban leh oo filinkaasoo leeraw kayfa yadiibul qucuud naka qoran filinkaasa fiirsani filin oo may ka bilaawaday eed murugo badan adakeyn dareensiyaw oo muslimiinta oo la dhabaatayaw oo eedlan dhabaataya wada aragaas walgeeklan muslim inti fiirsada lafadheeda koro banghayn sa filinka banka qoranay kayfa yadiibul qucuud banka qoranay saasoo kale lankigeek muslim ee kheyre leh oo maaban fadhii korn muslimiinta silin dhibaataya aragaw idintiisni joodarika jiifada isku raahaysada muslimiintan elinti silka welow filin saasee fiirin kabacdina may aragnay ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay badi niman mujaahidiin oo tababaradaayaan arrintaas kheyre eedanka dhaliidi oo muslimiinta la dhibaataya arageen saas daraadiya ku fadhii waayaan oo gaaladana eedan bacsadaayaan ma askaraad galaayaan oo arintaasan diyaar garoobeen aragn ilaahay kamaasan ilaahigii jihaad kaasna waafijiyey muslimiintana fahansiyey iniyoo muslimiintii oo kalena aaraan ilaahay subxaana wa tacaala jihaadka ka caabudaan arrintaas ilaahay waafajiy ilaahay ha ka maasan may roogme ooka deegaanka gariswiin ya roogme may fiirsadoo hayne filin oo mujaahidiinta ilaahay hasaar ya ma arane ya fiirsadoo hayn sagiirkayn iyo kabiirkayn may lenayn ilaahay subxaana wa tacaala ma intuugane walaalogayne falastiin in ilaahay dhibaatadanku dulqaad insha allah waana uni ingergaara doonna dadka ingergaara uni owlaadayne nagan ya falan insha allahu taas iyadan inqayroysiid mayba komad ahaa gebro reer gariswiina alxamdulilah oo kumay ka fiirsanay filin oo walaalaha iidin haniin saareno haniinka teel galen hadiye e ilaahay barakaaya ya fiirsani filinkaas oo balaawshay eed muruganle walaalaha reer falastiin oo la gumaadow oo la sahariiryaw oo lankii muslung e galbijay muslungnimaka jarta aragdeeda ha dhagahajaw ya fiirsani inti una ndo'ayna walay una nka gargaara korna nka gargaaraniya aragdeeda ilaahayni waajibiy filinka badiinshay oo qiibo dembe may bahaay mu'askaraad mujaahidiintii e noocyadiis shal duwan dad madilha kutabi ferisnahato hataa ka jarta maasha allah walo may buaha ilaahay subxaana watacaala ti eri weesh fii suduura qowmi mu'miniin la eri ya fiirsani oo qalbiga eedanka farahaw qalbiga eedanka gaboobsadaw maylena walaalogayn oo haniin saareen jazaakumullahu khayran tan iyo markii filimkan ay soo saartay alkataa'ib deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa si weyn looga daawaday iyadoona bulshada muslimiinta ay si weyn ugu qiroodeen xasuuqa bahalnimada ah ee walaalaheena reer khaza ay kala kulmayaan cadowga allah ee yahuudda mahadsaned cabdilqani maamulka islaamiga degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiinah usoo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan degmadaasi walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo maalimo qaadatay islamarkaana uu qabtay maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayay si wanaagsan uga faa'iidaysteen qeybaha kala duwan ee ganacsatada iyagoona ku qaatay duruuso kala duwan muddadii ay socotay kadib markii ay soo ilaatay ayay qaar ka mid ah ganacsatada la hadleen idaacadda andalus iyagoona ka warbixiyey casharadii dowrada ay ku qaateen iyo muhiimadooda dowradaas waxay socotay toddoba maalmood waxaa lagu qaatay kutub la yidhahdo risaalatu filbeyc kutubkaas xaqiiqatan faa'iidooyin badana laga helay sida maaragtay in maaragtay lakala barto beecii anwaacdiisa muxaramada ahayd iyo kiisii xalaal ahay beecii kii xalaasha ahayna inaan ka dooranno ayaa haddanana la baray waxaan leenahay culimmada ku dadaashay oo juhdigaa bixisay adduun iyo aakhire ilaahay subxana wa tacaala ha ka thawaabiyo khayr ha siiyo cilmigoodana naafic allah ka dhigan leenahay wilaayadii maskaxdeeda ka fikirtay ee maxay ahayd ku dadaashay inaan risaaladaas maaragtay ummadda ay u qabato oo ummadda diinkooda ay t- toosiyaanna ilaahay subxana wa tacaala maalinta aakhire allah ka abaalmariyaan leenahay waxaan qaadanay kutub la yidhaahdo risaalat filbaac ayaa noola akhriyey wax aad iyo aad u weyn ayaan ka faa'iidnay kutubkaas wax aan ka faa'iidnay wax la koobi kara maahan in aan wixii xalaashaynahay baranno wixii nagu xaaraamahayna aan baranno intaba waan ka faa'iidnay waxaan ka qaadanay inaan wixii xalaala ku ganacsanno oon ka shaqaysanno oon wixii adduunkeennana anfaca aakhiradeena anfacaana aan qaadanno labadaas waxaan nuu anficayna inaan ka fogaano ayaan ka qaadanay wilaayadana waxaan leeyahay sidaanoo kaleeto sidii dowladaanoo kaleeto inay soo celceliyaan oo bulshada muslimiinta usoo celceliyaan ayaan ku ta'kiidiyaa sidoo kale waxaa ka mid ah ganacsatada ka faa'iidaysatay haweenka muslimaadka ee degmada galhareeri dowraan qaadanay asbuuc gudihiisa walaalaha muslimiintaana waxaan ka rabnaa inay noo soo celceliyaan wayna anfacday kitaab buyuuc ayaan ku qaadanay dowladaas walaayada ayna bartay oo ay ku mahadsan yihiin bacdallaahi inay noo soo celceliyaanna waan danaynaynaa anigoo ka mid ah gabdhaha ganacsatada galhareeri ku sugan waxaan qaadanay dooro socotay asbuuc dooradaas oo ku saabsaneeday anwaacda u kala baxdo buyuucda kana hadlaysa beec wuxuu yahay hadduu ribo yahay iyo haddii uu yahay macaamilaadka kale dhammaantood aan ku qaadanay ilaahay subxaana wa tacaalaana wuu noo fududeeyey inta aan noola socoto dowladda si nashaadla ayaan ku qaadanay iyo farxad ah annagoo ka duulayna in qofka muslimka ahu uusan iska nooleyn ilaahay u nooleeyey cibaado cibaadadana oo ka mid yahay ganacsiga ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa culimmada ku dadaashay ee ka fikirtay in aan ilaahay kitaabkiisa wax ka baranno oon ku dhaqanno jahliga ay naga saarin ilaahay ugu bedelo nuurka aaqiro qabriyadooda annagana allaha nagu anfaco dadkana waxaan ugu yeerayaa inay ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa ay ajiibaan wixii ay meeshan ka barteen ay ku dhaqmaan dowladan ayaa imaanaysa iyadoo maktabka dacwada ee maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud uu sii kordhiyey dowraadka iyo duruusta looga faa'iideynayo qeybaha bulshada ee ku dhaqan degmada xilli maktabka uu isdareensiinayo mas-uuliyadda ka saaran la dagaalanka jahliga iyo kobcinta garaadka bulshada muslimiinta ah aad buu mahadsan walaalkan cabdiraxiim ee kaasi ahaa warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacaddan dulsaanaga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu